imtixaankan oo ka dhacaya boqol soddon iyo laba xarumood ayaa waxaa u fadhiisanaya arday kor u dhaafaysa toddoba iyo toban kun oo ka kala socda fasallada afraad ee dugsiyada sare iyo fasallada sideedaadka ee dugsiyada dhexe wasiirka waxbarashada puntland cabdulaahi maxamed xasan oo la hadlay maanta ardayda fadhiisanaya ayaa ugu baaqay in dadaal ay muujiyaan ardayay saaka waxaad u fadhidaan oo diyaar u tihiin inaad gashaan imtixaankii shahaadiga ahaa ee aad sugayseen labaiyo tobanka sanana usoo dadaalayseen waxaannu idiin rajaynaynaa dhammaan guul siman madaxweyne waxaa sanadkan imtixaanka fadhiisanaya shahaadiga ah ardaydhan toddobaiyo toban kun toddoba boqol iyo shan iyo soddon arday oo isugu jira dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ardayda dugsiyada sare imtixaanka u fadhiisanaysaa waa shan kun iyo toddoba boqol iyo sideed arday oo ay ka mid yihiin qayb ka mida saaka dugsigan gambool oo aynu ka daahfurayno imtixaanka qayb ka mid ay halkan joogto dhammaan ardaydaas toddobiyo tobanka kun iyo dheeraadka ah waxaan u rajaynaynaa guul siman madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cismaan karaash oo arday badan kula hadlay dugsiga sare ee gambool oo ka mid a dugsiyada sanadkan ay ardadooda u fadhiisanayaan imtixaanka ayaa la dardaarmay weji farxadeen iyo rayrayn baa idinka muuqata waad ku kalsoontihiin oo waxay u egtahay saaka inaad halkaa ku fadhidaan inaad wada baaskarayseen oo qof waliba meeshuu doonayay uu helay baad halkaa ku fadhidaan runtii imtixaanku sida wasiirku sheegay waa kaad geli jirteen oo kale kama cusla isdejiya runtii cadaalad baynu ka filaynaa iyo sinaan iyo maamul wanaagsan waxaan u hambalyaynayaa oo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa waalidiinta ilaa labaiyo tobankaa sano iyo tarbiyaddiinnii horeba ka soo halkaa idin soo gaadhsay waxaan aada iyo aada iyana ugu hambalyaynayaa wasaaradda waxbarashada waxaa xusid mudan in sanadkan gabdhaha ay ka badan yihiin wiilasha ilaa sagaal boqol iyo toddobaatan qof ayaa ilaalin doona imtixaankan inta uu socdo nuux muuse birjeeb v o a garowe